kalluumaysatadana soomaalida ah oo markii hore doontoodu ay ka shareecatay xeebta liida ee magaalada muqdisho isla markaana halka ay jaan iyo ciraba dhigeen lagu waayay badweynta hindiya ayaa dhibaato dheer kadib oo ay mareen waxa ay dib ugu soo noqdeen dalka waxaana iyagoo la hadlay warbaahinta ay ka warameen waxyaabihii ay la kulmeen muddadii ay doontoodu dhex sabeynaysay badweynta hindiya shucayb cali oo ka mid ahaa kalluumaysatadan doontooda ay muddadan dheer dhex sabeynaysay badweynta hindiya ayaa waxa uu ka waramay dhibaatooyinkii ay la kulmeen muddadii ay doontoodu dhex sabeynaysay badweynta hindiya isagoona ka waramay in waxyaabaha ugu daran ay dareemeen ay ka mid aheed gaajada milaale waxay noo jirtay toban iyo sideed meel dhibac saddex ay noo jirtay habeenkii markay duufaantaasna qaatay subaxda g b s ka haddaan fiirinay boqol toban iyo sideed meelaan joognay biyihii soomaaliya waa ka baxnay g b s kina waa naga dama markuu naga dama annaga waxaan go'aansanay inaan qaatumadeena qabsanno qur-aankeena qabsanno ilaahay aan barino sidoo kale maxamed cabdulaahi oo isna ka mid ahaa kalluumaysatadan ayaa waxa uu tilmaamay inay ka quusteen nolosha islamarkaana ay isku diyaariyeen geerida wallaahi waqtila xaadirkaas saddexdiina annaga macniy qof walba oo qadar oo badda kula dhacday annaga saddexdiina waa nagu cusbeed nin walba macni waa fikirnay barballeeme iyo familadayna waa ka fikirnay maalintii maalinta ka dambaysana annaga waxaan dareemayna dhibaato iyo baahi iyo gaajo iyo rafaad saasay tahay ilaahay aan ku xirnay salaadayna tukanayna waxaan aragnay noogu xumeyd annagoo oo ka sheekeynayna biri maa dhimanaysa hadda maa dhimanaysa dii jirna ilan markaa ragga oo biyo la-aan iyo baad la-aan ay arkeen waa xaaladdu way adkeed baasha sideed beri biyina ma helin baadna ma helin markaa igu soo dhacin hadda beerkaa xunaa shucayb ayaa sidoo kale waxa uu ka sheekeynayaa waxyaabaha ay quudanayeen muddada ay doontoodu sabeynaysay badda isagoona sheegay inay cunayeen islamarkaana ay noloshooda ku celinayeen kalluunka cayriinka ah ee badda ay ka soo qabsadaan kalluunaan gaadaynay kalluunka aan gaadayna waxaan cunayna asoo ceelinay marka aan qabno isla markii middi aan qaadanayna waa jarjaranayna waa cunayna biyo ilaahay markii dambeeto adiga sideed maalmood waxaan aragnay biyo la-aan ah sideedda maalmood subaxda waxaan cabaynaa biyo oo halka boosha camal oo badda ah subaxda kaleetaan ku gaaraynaa laakiin markii dambeeto xaaladda way nagu soo adkaatay biyihii badda iyo dhuuntu waa diiday ilaa qoraxda iyo biyihii badda haddaa isku darsato jirka hoos ma qaadan karo waxaan ku fikirnay inaan qubaysano soo micnihii kuleelka oon gudihii aan ka oomanahay inaan kor ka qoyno haddaan kor ka qoyno waxaa laga yaaba gudaha inaan ka qawoyno waxaan dhahnay nimayo hee aan qubaysano biyihii maslaa qaanaysana afka hore aan tegaynaa biyihii baddaan ku qubaysana markaan qubaysano lugaha waa soconayna markaan qubaysan oo biyo la-aan aan qubayska aan gabno ma soco karno cali maxamed oo ahaa kalluumaysta waqti dheer ka shaqaysanayay badda ayaa waxa uu sheegayaa in muddadii ay baddaha ku dhex jireen ay arkeen maraakiib badan laakiin aysan jirin wax gurmad ah oo ay dhankooda u soo sameeyeen waxaan isku dhaafnay maraakiibta horta aad bay annaga noo annaga way naga cabsanayeen sababtoo ah waddanka waddan amni maa xaaladiisa oo la socotaa marka maraakiibta waxay nooga shakinayeen maafi ahaan inay dadkan dhibaatan ii geystaan waxa gartama marka saas ahna annaga gurmad ku heli weyne markaan gurmad heli weynana ilaah baa talada saarsanay ma ahan markii ugu horreysay oo kalluumaysato iyo doontooda lagu waayo xeebaha dalka soomaaliya balse dhacdadan ayaa waxay u muuqataa midii ugu wakhtiga dheereed oo doon iyo dadkii saarnaa lagu waayay muddo intaan la eg